waxaa si kumeel gaara albaabada loogu furay dekedda magaalada boosaaso oo muddo u xirneed khilaaf u dhexeeyey ganacsatada iyo maamulka waxaana soo wada xirtay gaadiidka badda ee ku xanibnaa xeebta magaaladani qaarkood waxaa lagu bilaabay in laga dejiyo rarkii saarnaa qaar kalena waxa uu yahay qorshaha inay soo xirtaan markii gaadiidkaasi laga dhammeeyo dejinta badeecadaha furitaanka dekedda magaalada boosaaso waxa ay ka dambeysay kadib wadahadalla u socday saddexda dhinac ee kale ah ganacsatada maamulka puntland iyo shirkadda dekedda lagu wareejiyey waxaana ka soo baxay qodobo kumeel gaar ah oo dhigaya ilaa iyo toban maalmood in si kumeel gaar ay u shaqayso habeen iyo maalin dekedda kadibna wadahadal dib la isugu laabto wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda puntland cabdirasaaq nuur cumar ayaa ka warramay heshiiska la wada gaaray waxaan rabnaa ilaa muddo toban cishaah in ay shirkaddu ay dekeddu ay sideeda horta ku shaqayso tobankaa cisho kadibna maxaa waxaan rabnaa inaanu wada fadhiisanno wasaaradda maaliyadda annagu ah iyo wasaaradda dekedaha iyo muxuahay gobolka iyo ganacsatadu in aanu wada fadhiisanno baan rabnaa inta aan wada fadhiisanno miiska intaan wada fadhiisanno aanu shaxdii dhigno lagu wada shaqayn lahaa ila waxaa weeye isbaandhaafka un baa jire intaa wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland cabdiqaadir siciid dhaqaaji ayaa sheegay in la iswaafajin doono nidaamkii hore ee dekedda ay ku shaqayn jirtay iyo nidaamka ay wadato shirkadda lagu wareejiyey dekedda
qaabka dekadda u shaqayn jirtay iyo kambeniga in ku wareegsaday qaabka u shaqaynaayo waa la iswaafajinaya insha allah wiig gudihii ilaa toban casho baa la rabaa in la iswaafajiyo dhammaan ganacsatada ee shacab weynahan waxaan ka rabna inay gacan nagu siiyaan wasiirka maaliyadda puntland ayaan weydiiyey cidda qaadaysa bannaanbaxyadii ka dhacay magaalada boosaaso oo ay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac mas-uuliyadda waxaa qaadayaa intii dhibta wadday waxayna u taallaa dawladda u taallaa ka hor dhici maayo baaritaanna waa la wadaa ciddii dadkaas soo abaabushay ciddii kicisa dad masaakiina fidmaduna dee way hurdaa ciddii kicisay ku dhacaysaa waana la wadaa guddiga amnigu waa wadaan dowladdo dhamman waa u jeeddaa waana la helayaa lagana hari maayo haddii eber halka noqdo mid ka mid a ganacsatada oo ku sugnaa dekedda ayay v o a wax ka weydiisay sida uu arko heshiiska la wada gaaray iyo waxa uu halkan u joogo aad iyo aad baan u soo dhoweynay sidaa annagu si aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa heshiiska waa hadda waxaan dejinaya doorta la yidhaahdo ee xamsa oo aan ka shaqaynayo oo dejinayo waxna iisaantiina ay saaran tahay mas-uulna aan kaaga anigu dejinayo aad bay shaqada u socotaa aad baan uga soo dhoweynayn si kastaba ha ahaatee waxaa habeennimadii xalay ahayd albaabada si rasmiya loogu furay dekedda magaalada boosaaso oo muddo xanibneed yuusuf maxamuud v o e boosaaso